barnaamijka dhallinyarada maanta
wacna wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington kuna soo dhowaada idaacadda duhurnimo oo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a waxaanad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo sidoo kale efemyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa axad bisha januari waa koob iyo soddon sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacadayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cudi anoo ah ismaaciil xuseen farshar
qodobadaan idinku haynana waxaa ka mid a silsiladii gobaad oo halkeedii ka sii socota waxaana toddobaadkan markii u horreysay ku soo laabtay yaxye yeebaash oo in badan la baadigoobayey tolow muxuu yidhi anigoon gariif iyo gocashiyo ka wadintii abidkay galbeed iyo geyi kale u diga rogan qurba duul u gooshow ama guunyo lacag iyo geniyaad la kaalaya ama goosifiis iyo baasaboorka soo gada ama faansal gudan iyo runta saara gibilada waaw waynu eegi doonaa halkay ku biyo shubato sidoo kalena waxaan idiin haynaa mid ka mid ah dhallinyarada ku nool gaalkacyo oo sameeyey tooshash iyo diyaarado yaryar waan jeclaa inaan noqdo waxaa leeyahay baylood waddankeenu nidaamada dowlad oo aad wasaarad aad dhihi karto inaan baylood noqdaan rabaayoo kale oo meelaad u shaqategi karto saa daraaddeed waxaan idisay inaan anigu samaysto mid mid aan kaxeeyo marka mid weyn saan u sameeyo waa inaan waddada maraa waayo waddada yar baa waddada weyn kugu rida dhinacii sugaantana barnaamijka kama marna
daqii naftaydow adigan adigan ku doorto kuma dayn karaayo dadkan kuugu jecelahaye
waaw dadkan kuugu jeclahay codkaas yurub genya goordhow ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo sheekooyin kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
xiisadda u dhaxaysa turkiga iyo ruushka ayaa sare u kacday maalintii sabtida ee shalay markii ay turkiga iyo neeto sheegeen in diyaarad dagaal oo ruushku leeyahay ay ku soo xadgudubtay hawada dalka turkiga ruushka ayaa iska dhagamariyey eedeymaha turkiga isagoo ku tilmaamay inay tahay siduu hadalka u yidhi dacaayad aan sal lahayn wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga ayaa sheegay in diyaarad dagaal oo ruushku leeyahay oo nooceedu yahay s u afar iyo soddon ee gashay hawada dalka turkiga maalintii jimcaha madaxweynaha turkigana waxa uu digniin ku siiyey ruushka in ay heli doonto siduu hadalka u yidhi cawaaqibka haddii ay sii wado xadgudubyada waxaanuu ku tilmaamay tallaabooyinka ruushka mid mas-uuliyad darro ah ugu yaraan toddobiyo soddon muhaajiriin ah ayaa dhintay shalay sabtidii kadib markii ay ku degtay xeebaha galbeed ee dalka turkiga doon ay saaraayeen waxaana doontaasi ay ku jahaysnay jasiiradaha dalka griiga dadkan dhintay ayaa la sheegay inay ku jireen ilaa toddoba caruur ah waxaana kooxaha gurmadka degdega ahi ay soo badbaadiyeen ilaa shan iyo toddobaatan qof wakaaladda wararka ee dogan ee dalka turkiga laga leeyahay ayaa sheegtay in muhaajiriintani ay kasoo jeedeen ay kasoo kala jeedeen aan idhaahdee dalalka syriya afghanistan iyo barma
mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan ismaaciilow silsiladii gobaadda way sii talax tegaysaa marba qofba kusoo noqonaya xagee wax marayaan beryahanba waxa aada loo sugayey ninkii bilaabay yaxya oo aad marar kala duwan maqli jirtay iyadoo laleeyahay yaxya muusidan sameeyo inantiisiibaa ka tahriibtay inanta anagu inanta waxaas ku sameeyey inantana ay soo hadlay abaad leedaa marka waxbuu la aamusana marka inantii lafteedu waa ti marar kala duwan soo gabayday waa gartay oo tidhi saxarahan jooga ilmadan gabax ka siiya waa tiiyanaa marka waa ti qolona leeda imika iyada qudheeda imika warkeeda horta la baadidoobay saxarii bay ka tagto ma waxay joogtaa yurub ma yurub ma iyada qudheeda warkeeda horta laay iyada seefteedu gashay ka baxsanta waxay rabto way og tahay ha kay marka rabtana way og tahay meesha u socotana way og marka tahay imika waxaan ka shakiyey doomahanaan xitaa ka dhexeegayay Dooma- doontana leeya way degtay waad ka dhex raadinaysa qudhaada marka markii hore tan haddii la odhan lahaa baddan madow ama mediterraneankay martay ah waxaan doonta aad baan uga wardooni lahaa laakiin waxaas leedahay meel kale ay ka baxdo waa tahay waxaad ku soo dhawaataan dhegaystayaal barnaamijkaasi aanu faaqidaynay ee hibada iyo hal abuurka ka sokow silsilada gobaadna waxaa toddobaadkan dhegaystayaashaanu haynaa oo ku jira barnaamijka waraysi aanu la yeelanay mid ka mid a dhallinyarada ku nool magaalada gaalkacyo oo sameeyey tooshash yaryar iyo diyaarado barnaamijka waxayna la socodsiinaysa oona diyaariyey ismaaciil xuseen farjar oo stuudiyaha la fadhiya
sanadkii hore silsiladda gobaad waxay inoo joogtay meel xasaasi ah waxa aad fallaadho loogu soo ganay saaxiibbadii ka soo hadlayay dalka gaar ahaan guriceel iyo hal abuurradii ku sugnaa waxaana lagu yidhi gabadh aanad geel iyo gammaan u hayn oo yurub geesteeda joogta oo nin kale qalbigeedu ku xidhan yahay wakhti ha iskaga lumin laakiin ibraahim cumar seef dheere ayaa isagu guriceel ka soo hadlay oo leh ragga gogosha fidiyo maalma golaha joogiyo kii gadaal ka yimid oo shaxda haatan soo galay dunjigin salaanguud waa inaad guddoontaan waa gogoldhigaygii gunta aanu dhaadhaco aan gadaal jalleecee geeraradan maqlaayo ragga gobolkii tiriyaan gararyaa ka muuqdo maaha garasho ruux lihi wuxuu gala ka sheegee xaajadu guracna qof isagoo sursuur galay gabaahiir odlaayaal gogoldaa warkeeda waxa raadka gooyiya xitaa aan gasiin hayn inaad gacan u fudiso u gargaarta mooye hagardaama waa godob gubaaday ha lagu yiri magafaha agtiisiyo adoo yaalla goobaas geyigaada soo aad allail hagar weeyaan balse horay usii goosh gaalada dhulkeed aad sharaftaada geed saar magafaha carruurtiis gaadiday wataan raac ginigaada wada dhiib badda gudubsan dalaq dhehe geeridaada iibsoo u bareer god aakhiro ma wax kula gudboonba afartaa godkaan rabay ku toosii gantaalkee aangaara goobtan geediga u soo rare gotanbaag agteediyo gariig iyo isbayn iyo nimanka galbeed jira gabadhay sireen oo ka xadeen garaadkoo geerigo-an dhul saxaraa gooray habeen tahay magafaha u geeyeen giddigood ka dhuunteen damaanaha gabyayow ninkii baadi goobyo kala garanin caashiqay su-aal gaaban weeye qalbigii gobaadee gabankii yaxyahaa sula looga qoray gees miyuu galabta qaybsami waxaan uga gol leeyahay inankii gabyaaye bagistaan gunteedii gooshoysu tiilow garaadyaraa ku haysee gashaantida nin kala jecel ha ka daba guclaynine goobtaad ku sugan tahay hablaha guudka loo dabay waa inaad gayaanka gabanyahu ka xulataa gobannimo kutookiya geeraaradaadii ma gudboono saaxiib cabdiyow garwaaqsoo gobolkaad ku nooshahay samar ruux garaadliyo rag siyaasad geli kara caaqil talada gooyiya haddii guurti laga heli dumaashidin gobaadoo gabaahiir ku suganoo gabadana ku haysooo geesigay jecleedoo gurya sama ku noolaa hadba gees ka eegi gabaniya ilaa odaygiddii waan ku jecelnahay gabay kuma tidhaahdeen geesta kala maduulow ragga baakistaan galay waan garanayaayo niman gaaja haysooo gaari waaya yurub toogunna qaata weeye ka gariiga joogaa gabanyahu ku dhaamee galayuska aasha geeraara tirintiyo gammaanaan dhaqdaa iyo waxaan gadi karaa geel afgobaadsi iyo been gobaad kuma helayside waxba gabay ha soo tirin gundhigeedu wuxuu yahay yaxya inan ma guursan guhaaddii kalgacalkiiyo gocoshuu la jiifaa waagii soo guduutana hadbay gees jalleecada gobaad buu ka eegaa waxaan uga gol leeyahay waa tala guracan iyo gobaad iyo cibaare mid kastoo gumooboo gunno ayra qaatiyo odogii gabooboo gu siddeetanaad jira ku jeclaaday gabar yahay waase golahaad joogtayo magafaha agtiisee inaan gacan ku siiyaa walla igu garweeyaan guryasama hargeysana farriintaadii geeyo gacan haadis ruux kale waxba kuuma gelayee geesigaad jecleed baa hadda gaari soo diray goordhow baa lagu iman waa goob ugbaadloo kana sii gudbaayee furitaanka geediga go-ya shaal kalgacalow kaa saaray guudkee miyaad kii gaboobiyo gobya nacas u siman tahay
inkasta oo ibraahim cumar seef dheere uu garnaqsigaa la yimi laakiin siciid jaamac maxamuud oo ku nool dalka norwey ayaa isagu leh gobaadey nin aan maal adduunyo haysan oo haddana kuleh iska soo noqo hadal soconaya maahee yaanu garayskaaga furfurin guud ahaan abwaanada gabayada sameeyee geyigeenna hooyiyo aasiya gunteediyo yurub goonyaheediyo gees weliba joogow salaan hooyo gobannimo gacannima ku laran tahay anaan laba gardaymoon aan gabayga soo galo gogashana inoo dhiga shaxda geedigeedana gudban aan sameeyo irmaan aan ku gooya marka hore balgooga geyigeenna hooyiyo gabilay harkeediyo dooxadii garow iyo gurceel dusheediyo gado iyo ilaa ayl ragga gudaha joogaa gobaad inaysan doonayn xilkeediina uu gabay su-aal yaa balgelin kara googaalihii badaya guunyo nimaanba heli karin ma guur baa ku waajiba kalgacayl ma guuraa xaasaabuhu ma goolba higso oo ma gaarba guduridu ma guuxaa mise waa gucleeyaa kalgacayl ma godinbaa oo wuu ku gooyaa gocondhiya mageedbaa oo wuu ku ganayaa gunta iyo ujeeddada waxaan uga golleeyahay hal abuurka gebigii guurtiyaa u noqon kara adiguna gobaadeey inkastaad goodoon tahay oo kalgacayl ku gaasiray hablaheenna gebigood waad garasho dhaantaa marna gaari baa tahay ee ninaan guunyahaynoo afgabaadsi kugu raba weliya noqo intuu dhaho ama bagisaan u soo guur gambadaada madaxiyo yuu garayska kaa furin
goobta wacdaraa ka dhacay wuxuu yidhi siciid jaamaca maxamuud nimaan guunyahaynoo afgobaadsi kugu raba gambadaada madaxiyo yuu garayskaaga furin waaw waxaa toddobaadyadamba aad loo sugayey wiilkii yaxye yeebaash oo silsiladan bilaabay oo gacalladiisii uu jeclaa ay tahriibtay waa gobaade isla markaana ay rag badani u soo hanqal taageen gobaad oo damceen in ay isaga kala dab qaadaan ama qaarkoodba ay yidhaahdeen ninkii yaxye wuu guursaday ee annagana soo raac gobaad lafteedu farriimo badan ayay hore u soo dirtay oo yaxye ku socday halqabsiga ugu badan ee maansadu waxay ahayd koox yaxye taageere u ahayd iyo qaar ka soo horjeeday haddaba yaxye yeebaash oo hargeysa ku sugan ayaan khadka ku helay wuxuu jawaab kooban ka bixiyey farriimo badan oo loo soo diray gobaad lafteedana kamu tegin bismillah ismaaciilo maansida magaceeda waxaa la yidhaahdaa ged kula noqod wuxuunbay ka jawaabaysaa su-aalihii iyo iyo doodii dee maansadu silsiladu ay ku socotay dadkoo dhan waan u wada jawaabi kari waayey laakiin inta aan u jawaabi karaya ilaa dhowr qof bay noqdeen waxay odhanaysaa maansadu garnayl iyo gumuc iyo warmiya baas way ka guuxiye badisee gudadlaynta sheekada iyo gebi dhaclaha jaan dar u waabay geed baa soo galay mareegtee anna aan balgaaxdii gorof iyo u culaweel yartii aan gasiinkiya uga go'ay cuntiyo oon guryasama hargaysiyo gol jannaan la jooge gacamada suudaan iyo saxaraha guntiisiyo raggangeeyey liibiya hortayaa garnoonaqa anigoon giriif iyo gocashiyo ka wadintii abidkay galbeed iyo geyi kale u diga rogan qurba duul u gooshow qurba duul u gooshow ama guunyo lacag iyo geniyaad la kaalaya ama goosifiisiyo baasaboorka soo gada ama faansal guran iyo runta saara gibilada gabadh hawid ku dhalato goonyaha nugaal iyo gaaroodi caanaha gorof loogu shubay iyo geeyan reer tugdheero gobta reer hargeysa ah geyigeeda iyadoo geesi hayb yaqaaniyo geyaankeedu joogaan nin qurbaha ku gaamuray ma geeyee balkaadsada afartaa ged kula noqod ismaaciil balgaadhsii duulkii gufaacadu yurub geysay waa hore afar kale gobaad iyo waa farriin u gaaree gobaadaan aqaanaay gobaadaan aqaanaay xasuusaan gaboobayn yartii ii garhqaadee xiska iigu gunudaay codkaagiyo gaddaadii boqolbaa geeraar iyo gabay iigu keeno garan maayo meel aad gacaloy ku sugantoo garan maayo guri iyo inaad weli golmoontoo waa geedi nooshiye haddaan guulle ii qorin mar inaan ku guursado samir baan gashanayaa niyadiyo garaadkee gobannimo ku noolow
aad buu u mahadsan yahay yaxye yeebaash gobaad iyo hal abuurada kale ee qurbaha ku nool ee uu taabtay yaxyana falcelintooda ayaynu eegi doonnaa hal abuuro kala duwan ayaa v o a la soo xidhiidha oo soo dira maansooyin ama gabayo ay tiriyeen ugu horreyn horta waad ku mahadsan tihiin farriimaha aad soo dirteen hase ahaatee waxaan aad ugu dhiiri gelin lahaa in ay isku taxallujiyaan in ay hubiyaan in maansada ay soo tirinayaan ama ay soo dirayaan ay waafaqsan tahay habdhicii la rabay ama aanay jabnayn sidoo kalena ay tahay jiifto la jaanqaadi karta godka maanso ee ay silsiladan ku socoto haddii aad jeceshahay inaad ka qayb qaadato fadlan farriimahaaga noogu soo hagaaji soomaali at v o a news com haddii ay ku dhaafeen qaybihii hore ee barnaamijka hibada iyo hal abuurkana waxaad ka heli kartaa bogga laanta afka soomaaliga ee v o a somali com adigoo qaybta dhexe ee barnaamijyadana ka dooranaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka haatanna qaybtii labaad ee barnaamijkeenna haddaan u gudagalno dhallinyaradu waxay jecel yihiin in ay wax cusub la yimaadaan shaafici axmed xaaji oo ku nool magaalada gaalkacyo wuxuu sameeyey tooshash yaryar iyo weliba diyaarad yar wariyaha v o a ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa waraysi la yeeshay marka koowaad haddaan ku horeeyo waxay ka kooban yihiin horta qalabkani waa qalab waxaynu isticmaalno uun tusaale ahaan caagadahoo kale fiilooyinka inaga xumaadoo kale deenibooyinka yaryaroo kale sistamyada kombyuutarkaoo kale iyo beteriyaal laisu geeyey uun weeye kuwaas oo laisku xirxiray oo markaa samaynaya socod iyo dhawaaq iyo waxyaabaha aan uga baahanahayoo kasta intaasi waa xagga diyaaradaha aan jecelahay inaan kaga qayb qaato qaybtan kalena waa qaybtan tooshashka tooshashkan iyagu waxay ka samaysan yihiin waa saddex nooc nooca dhexe aad arkaysa waxaaweeye macnaha qaybta dhexe uu ka samaysan yahay waa tuubooyinka madmadoow ee shubka la geliye ee fiilooyinka la dhex mareeya yaryar qaybtaa dambena waa furka caagadda aan biyaha ka cabino dambe qaybtan horena waxaa weeye qorigan aan daaha ku xidhanee marka guryaha daaha lagu xidho suu u qabto oo laysu gogeeyey laysku kooleeyey wuxuun ku shaqaynayaa beteri caadiya een waana tooshka aad arkaysoo shaqaynaya qofku waxaa jira wax ilaahay haybaduu siiyey ama uu iska jecel yahay een marka anigu waxa igu igu dhaliyey markii ugu horreysay waan jeclaa inaan noqdo waxa la leeyahay baylood waddankeenu wadamada dowlad een oo aad wasaarad wada dhihi karto inaan baylood noqdaan rabo ayoo kale oo meel aad u shaqategi karto saa daraaddeed waxaan idisay inaan anigu samaysto mid mid aan kaxeeyo marka mid weyn saan u sameeyo waa inaan wadada maraa waayo wadada yar baa wadada weyn kugu rida tan markaan raaco een insha allah waxaan rajayn doonaa haddii lahayd haddaan systemkii iyo qaabkii iyo socodkeedii iyo duulmaadkeedii la keenay inaan haddii lahaydmo iyadoo weynna aan samayn karo haddaan een markaan waxyeelo haddii lahaydmo diyaaradaha hadda waa saddex nooc wax meesha yaalla mid waxay u soconaysaa iyada oo dhulka joogto si caadi ku socota midna eh, qaybo kalea ka hagaysay oo saxamo ah Eh, bal faahfaahin inaga kala sii Een, waad mahadsantahay cabdi waaxi saaxiib Een, qaybtan caagaduhu iyagu waxaa weeye waxay ku shaqaynayaan een, waa caagad uun caagada saliidu saliidu ka dhammaato Een, iyadu waa socod iyo qaylo iyo marwaxdeeda keliya way soconaysaa istaagi mayso ilaa la soo celiyo taas iyadu waa qaybta qaybtan kalena waxaa weeye iyadana isla caagad bay ka samaysan tahay Een, laakiin ta kale waxay kaga duwan tahay waxaad ku maamulaysaa ramuud Een, ramuudka lagu maamulayo waa laba nooc weeye kan waa ramuudka caadiga ahayo een, in kor loo qaado in hoos loo celiyo in dhinac loo leexiyo baan ka maamulaya iyadoo halkaa iska taala kan kalena waa qaybtii een, raadaalka iyo haddii iyadoo hawada marasa ay wax ka khaldamaan ama rimuudkii soo qaban waayo een, markii hore aan ugu talagalay in ay ku sii dayso waxa leeyaho baarshuudka usii dayso haddii ay wax ka khaldamaan mar- in- markii dambe laakiin waan ka furay Een, markii dee een, duulimaadkeedii dheeraan waayey waxaan sii baarshuud uma uma baahnid Een, marka labada nooc bay u- u kala shaqeynayaan cabdi waaxid Een, marka la fiiriyo qalabkan wax badanaa isku ka keentay eh, waqti badanaa gelisay eh, dareenkaaga ku aadan inaad sii horumarisid eh, hababkan hadda eh, habkan ka duwan ah ma jiraan Een, haa cabdiwaxid waad mahadsan tahay wuu jiraa dareen een, ka weyn waayo hamigeyga ayaa ka weyn inaan kuwan intaan sameeyo aan dul fadhiisto Een, maxay ahayday qofku markuu wax samaynayo waa inuu iska dilaa waxa leeyahay cudurdaardil waa waa inuu sameeyaa tusaale ahaan een, nin la dhihi jiray daaraq binu siyaad baa een, xilligii xilli hore isagoo dagaal ku jira baa markay baddi dhaafeen u dhexaysay morocco iyo australia baa waxay sameeyeen wuxuu arkay een, askartiisii oo laga badan yahay oo isle doomihii dib u eegasoo isle doomaha kusii carara markaas wuxuu sameeyey doomihii buu gubay suuri ciidankiina waa kaa bad baddiina wataa ciidanku waxay ku khasban yihiin inay markaa dagaalamaan oo dee ileen ma- waxay ku carar ma haystaan waxaan uga jeedaa een, hamigeyga een, ayaa ka weynaa in maxay ahayday aan intan sidan u daayo kay een, een, cudur- cudurdaarkii macnaha ahaa inaanan wax samayn karinna marka ugu horreysay inaan dilayba ma jiraan dad kugu taageeray oo fekerkan eh, aad is leedahay way kugu gacan siin karaan ka dhallinyaro ahaan iyo ka aqoon-yahaan ahaan ee gobolka Een, waxaa jirtay markaan sameynayey dad badan baan la wadaagay fikirka Een, saddex qof ardaydeed ka mida mooye dadka kale oo dhan waxaan kala kulmay inay yidhaaheen wax macquula maaha wax la samayn kara maaha waayo een, anigu waxaan ku qanacsanahay qofkan nuclearka samaynaya ama sbaceka raacaya cirka aadaya ama wax kasta samaynaya inuusan ku dhalan uurka hooyadii kaga soo bixin uu bartay uu juhdi geliyey uu u fakiray uu hurdo u diiday Een, saa daraaddeed maxay ahayday anoo kaashanaya een, fikradda aan qabo iyo buug badan oo aan akhristayo een, qoraayaal een, aanan hadda sheegi karin oo ay ka mid yihiin buuglia himilada hano oo kale iyo bugaag kale oo badan een, aan ka fahmay in qofku wax kasta uu samayn karo marka haddaan su-aashaadii usoo noqdo een, dadku badanaa way la yeerayaabayaan markaad tidhaahdo waxaan sameeyey diyaaradda rimuud ku shaqaynaysa tooshkan baan sameeyey een, waxyaabo kaloo hadda gacanta igu jiro processna waan wadaa way kula yaabayaan laakiin wax caadiyo een, qofkii da arka uun ee wuxuu kuranaya waa la samayn karaa laakiin intuusan arag wuxuu ku dhahaya lama samayn karo shaafici haddii la heli lahaa ee dalka ama ay ka jiri lahayd ee warshad ee ka shaqaysa ee wax soo saarka diyaaradaha mis leedahay wax badanaad uga faa'iidaysan lahayd haa aad iyo aad dalkayga aad baan u jeclahay een, inaan u horumariyo een, haddii ay jiri lahayd wasaarad ama qayb duulimaadka qaabilsan inkastoo hadda ay jiraanoo ee, laakiin aysan aad ee, wadanka u wada joogin haddana waxaan filayaa inaan ka faa'iidaysan kari lahaa ama iyaga wax uga faa'iidayn lahaa waayo aqoontu waxay ku dhex jirtaa dadka een, tusaale ahaan cabdi waaxid een, soddonkii ninee chineeska way isu yimaadeen ama jabaniiska waxbay samaysteen laba soomaali adigu burwaakana is- isu keen ama laba masaariya oo maskaxdoodu macnaha labadaa keliya haddii isu yimaadaan waxay samayn karaan Een, baa anfici lahaa adduunka qof kastana macnaha wuu samayn karaa wuxuu doonayo waana filaya inaan ka faaidaysan doono haddii xataa hadda la helo insha allah aad buu mahadsan yahay shaafici axmed xaaji oo u warramaya wariyaha v o e gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq haddii aad hayso waxyaabo cusub oo aad soo bandhigtay fadlan la soo wadaag laanta afka soomaaliga ee v o a adiga oo noogu soo diraya fariimahaaga somali at v o a news com adigoo ciwaan uga soo dhigaya barnaamijka hibada iyo hal abuurka guud ahaanba dhegaystaalinta waxaan nagay barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka tan iyo intaynu toddobaadka soo socda ku kulmayno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
aad baad umahadsan tahay ismaaciil xuseen farjar ayaan la socodsiinayay soona diyaariyey waxaanad kala socoteen barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna waa jamaal axmed cismaan oo inoo haya xubintii cayaaraha ee barnaamijka
horyaalka dalka talyaaniga waxaa laga ciyaari doonaa kulamo xiiso badan iyadoo kooxaha ay isku arki doonaan keva verone iyo yuventus bolonya iyo zambadoria genoa iyo fiorentina s napoli iyo imboli torino iyo hellas verona udinese iyo lazio ayaa kulmi doonaa kulanka la wada sugayase wuxuu yahay ac milan iyo inter milan kulankaas oo ah kulan milan derby ama derby della madonina ayaa waxaa labada kooxood ay yihiin kooxo xifaaltan weyn uu ka dhexeeyo kana dhisan magaalada milan ee dalka talyaaniga labada kooxood waxa ay guud ahaan kulmeen kulamada rasmiga ahi oo tartanada ay yihiin kulan iyadoo kulan oo ka mid a kulamadaasi ay badisay naadiga kubadda cagta inter milan halka jeerna ay bareejo ka leen halka jeerna naadiga ac milan ay badisay inter milan waxay dhilisay gool halka ac milan ay dhilisay gool waa dhammaan kulamada oo caalamiga ay labada kooxood ay ciyaareen si aan haddaba arrimahan u qaada dhigno ayaan khadka telefoonka kula xiriiray weriye maxamed khadar ibraahim oo ah weriye dhinaca sportska ka faallooda magaalada muqdishona ku sugan waxaana weydiiyey bal kulankan labada kooxood ac milan iyo inter milan waxa uu kaga dhigan yahay horyaalka jamaal waad mahadsan tahay kulanka ac milan iyo inter milan sanadan hadda aan ku guda jirno waxa uu ka mid yahay sanadaha kulanka derbiga milan uu aad u hoosey laakiin waxaa jiri jiray sanado aad u xiisa rabnaayo inter iyo milan markay ciyaarayaan adduunku saameyntiisa u lahaa welina horyaalka sare saameyn fiican uu ku leeyahay adduunku haddana waktigii bolo maldini iyo nase iyo dhankan ay khabyaar saneti iyo garrooba iyo christian saneti iyo christian vier iyo waqti fiican ay ahayd laakiin maanta labadan dhinac waxaan ku kala baranaynaa ciyaartoy cusub sida carlos baka iyo mauro icardio hadda ah da-yarka kabtinnimada inter beenta ku helay marka horyaalka sari ee kulanka xiisaha badan isbuucan inter milan iyo ac milan aad iyo aada loo sugaya marka aad fiiriso labada kooxood kulanka ay ciyaarayaan waa kulan derbi ah sida lawada ogyahay inter waxay horyaalka ay markii hore siduu ku bilowday dardar xoogan inkastoo hadda ay kaalinta afraad ay ka dhacday oo ac milan ay soo kacday oo kaalinta lixaad soo gasho oo waxba hadda aysan labada kooxood u dhexeyn markaa fiiriso dhinaca farqiga kulankan marka muxuu inter uga dhigan yahay in ay horyaalkii rajada ay ka lahayd oo hadda uu mugdi sii galayo iyo ac milan oo iyaduna doonayso in boosaska looga soo baxo championka iyaduna soo celisto halkaas ay kasii maasho markaa waa tahay jamaalow yuventus toddobaadkan waxay u muuqataa inay hore usii socon karto maadaama iyagu la ciyaarayaan kooxda kievo halka napoli hogaanka haysana ibol ay la ciyaari doonto mar kasta marka inter labadaas kooxood ee hogaanka haya way badin doonaan laakiin inter inay iyana badiso waxay ka dhignaan doontaa verontina ka sarayso kaalin saddexaad ku jirta inay boosku kala baxdo marka marka aad fiiriso ciyaartooga inter milan sida kandogbie iyo mauri cardi iyo berisig iyo iyo goolka oo uu ku jiro handanovic laakiin inkastoo milan ay iyanu haystaan wiil lix iyo toban jir haddana kulankan halka dhib uu qabo jamaalo waxay tahay wax ka badan hal gool laysagamaba dhalin baa toddobadii ciyaarood ugu dambeeyey kulanka ugu dambeeya derbiga markaan soo qaadano labada kooxood uu dhexmaa wuxuu ahaa sebtembartii hore inter ayaana gooli waxba ku badisay marka markaad fiiriso inter hadda waxay ciyaaraysay sidoo kale iyo milan labadaba way ciyaarayeen koba italy oo sanfeynalaha saddex gool waxba yuventus kaga soo waxaad u malaysaa in rajadii ay ka qabtay koba italy ay mugdi sii galayso oo markan sooma muuqato inay xoogga saari doonto horyaalka waa arrinta kaba xiisaha u yeelaysa ciyaartan oo inter ay u doonayso milan oo baryahanba ay ka fiicneed inay haddana ka badin karayso waxay ka dhigan tahay milan waxay haysataay coba italia finaalkiisii waxba uma jira laakiin inter coba italia saddex gool ayaa la geeyey kulankii dhowaan waxaan ognahay yuventus oo kulan hore saddex ku soo inay u badan tahay in finaalku ay gaari karto marka inter waxaan horyaalkan sare ee ahayn ma haysato waad mahadsan tahay maxamed qadar waan arki doonaa wixii ciyaartaasi ku dhamaata waad mahadsan tahay jamaal dhegeystayaal xubintii cayaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinay xubinta ciyaar caasha dhinaci heesahan soo gaarna dhinacii heesaha hees loo gabyaa welibana hortaalle gabaygaman adiga kuu daa Adaa- adaa- adaa baryahan May, may.
dadka gabiya iyo dadka halaburada oo dhan adiga dhinacaagu isu dee isu maya soo caashooyla joogtaan ma garanaysa Hay.
xaggaa iskuma eegi karo hay Good.
waxaad leedahay adaa iga mudan adayga mudan waa taa yurub geeyaan inoo dhoohayaa heesay ku luuqayso oo in oon qadarba ka maqashina dhegaystayaasha waxay leedahay dookhay naftaydow adigaan ku doorto kuma dayn karaaye dadkan kuugu jeclahay waaw De- oo marka waa hees aad u cajiiba ereyadeedan ka arkaayo damqashada naftayduna la dubaaxinaysa dareen gaara weeyo hee
dawadii naftayda heestaas ayaan dhegeystayaasha kusoo dhaweynaynaa
doqii naftaydow adigan adigan ku doorto kuma dayn karaayo dadkan kuugu jecelaye doqii naftaydow adigan adigan ku doorto kuma dayn karaayo dadkan kuugu jecelahaye damqashada naftaydu ma kabaaxinaysana darangaara weeyo dawadiisa haysaye damqashada naftaydu ma kabaaxinaysana darangaara weeyo dawadiisa haysaye daba iyo jacaylba isku kendilaye degdeg igu kaalay xabiibi igu kaalay degdeg igu kaalay daba iyo jacaylba isku kendilaye degdeg igu kaalay xabiibi igu kaalay degdeg igu kaalay
codkaas yurub genyo ee heesta degdega igu kaalay ayaynu ku- dhegeystayaasha cashay ugu soo gebagabaynayaa tan iyo intaynu idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ammaano allah iyo ismaqal dambe oo xiise leh
doostii hankaygow anigaad anigaad ideqdo kuma diidi karayo dhaban kuugu diranahaye doostii hankaygow anigaad anigaad ideqdo kuma diidi karayo dhabankuugu diranaye dacanimadi dhexdeenna dabarigu adkayso waanigan daraada dadka uga irdhoobe dacanimadi dhexdeenna dabarigu adkayso waanigan daraada dadka uga irdhoobe
This program has come to you from the Voice of America, Washington.